bismillaahi raxmaani raxiim ma ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koron akhyaari waxaa ka mid wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta oo xilka la wareegay da mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka hirshabeelle oo u kuurgalay baahiyaha nololeed ee ka jira xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada jowhar golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan yeesha ayaa ansixiyey hindi sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in isbeddelka cimilada ay soomaaliya si weyn u saamaysay warka caalamkana waxaad ku dhegeysantaan israa'iil oo cambaaraysay shirqoolka brobagandada ay turkiga ay wado
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koron markana waxaad kusoo dhawaataan isagiyo faahfaahsan wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta ayaa maanta xilka la wareegay xaliimo maxamed ayaa inoo faahfaahinaysa wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda warfaafinta dowladda hirshabeelle cabdikariin xasan nuur ayaa si rasmi ah xilka uula wareegay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda warfaafinta cumar maxamed soomani oo haatan ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda hirshabeelle munaasabada xilwareejinta ayuu ka sheegay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda warfaafinta cumar maxamed soomane inuu ku faraxsan yahay xilwareejinta waxa uuna xusay in muddadii uu xilka hayay in ay wasaaraddu gaarta guulo la taaban karo in xafladan aan ku shaaciyo in aan si rasmi ah xilkii wasiir dowlihii wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle aan ku wareejiyo wasiir dowlaha cusub mudane cabdikariin nuur xasan doobyare muddadii aan xafiiska joogina waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa agaasimaha iyo agaasimaha tv-ga dowladda hirshabeelle iyo bahda telefishinka dowladda hirshabeelle oo si hagar la-aana ila shaqeeyey muddadii xafiiska aan joogay bismillahi raxmaan raxiim agaasimaha tv-ga dowladda hirshabeelle agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabeelle wasiirka wasaaradda batroolka wasiirka wasaaradda haweenka wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta abwaanka bahda wariyaasha telefishinka dowladda hirshabeelle marka ugu horeyso waxaa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib maanta waa taariikhda ku beegan tahay sideedda bisha novembar laba kun shan iyo labaatan waxaa farxad weyn ii ah in xafladan aan ku shaaciyo in aan si rasmi ah xilkii wasiir dowlihii wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle aan ku wareejiyo wasiir dowlaha cusub mudane cabdikariin nuur xasan doobyare oo si rasmia u noqonaya maanta wixii ka dambeeyo wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle dhinaca kale wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda warfaafinta cabdikariin xasan ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle sida uu kalsoonida u siiyey waxa uuna ballanqaaday inuu si daacada ugu adeegi doono waajibaadka loo igmaday mas-uuliyadda laygu wareejiyey garbaha aan ku duuli doono ama aan rajaynayo inay maaragtay meeshaan rab wax la gaarsiin doonaan waa intaan meesha fadhisa iyo intaan naga maqano madaxweynuhu ugu sarreeyo insha allahna waana ku kalsoonahay inay la xaqiiji doonaan guul aan ku tallaabsanno waa mahadsantihiin waxaan rabaa meeshaan marka inaan kaladhka runta hirshabelle annaga bannaanka soo dhigayna haddaad ku daawoobaysiinna allah idinku caafiyo haddaadnaan ku caafimaadayna insha allah idinku sidayna u qaylin ahaa waqhti idinku dhammaan doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiir cabdishakuur axmed shaashaa ayaa ku dhiirigeliyey shaqaalaha wasaaradda iyo telefishinka dowladda in ay garab istaagaan wasiir dowlaha cusub wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiir
mudane wasiir waxaad kusoo dhawaataa wasaarad saddex qaybood ka kooban oo qaybta koowaad oo warfaafina qaybta labaad oo dhaqanka ah qayb saddexaad oo hidaha ah wasaaraddan waxay active yaro noqotay saddexdii sano ugu dambeysay waxaan gaarsiinay meel aysan horey u gaarin intii hirshabelle ay shaqaynaysay waxaan rajaynaynaa in hayaanka iyo meeshaan u soconno geediga aada nala sii qaado oo waxyaabaha inaga dhiman aada nala dhammaystirto mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda soodma iyo wasaaradda gargaarka hirshabeelle ayaa u kurgalay baahiyaha nololeed ee ka jira xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada jowhar yonas duraana ayaa inoo faahfaahinaya wafdi sare oo ka socday hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta kormeer u kuurgelida ku tegay qaar ka mid ah kaamanka barakacyaasha ay ku yaala duleedka magaalada jowhar kaamamka la booqday waxaa ku nool boqolaal qoys oo dayar ah oo aada u tabaalaysan kuwaasoo la ildaran xaalado nololeed oo aada u adag iyagoo la daalaa dhacaya siday sheegeen hooy la-aan raashin la-aan iyo adeegyada aasaasiga nolosha u ah oo aysan bahaysan wafdiga kormeerka sameeyey waxaa ka mid ahaa mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah la taliyaha sare ee gurmadka deg dega ah iyo soo kabashada ee sodma agaasimaha maamulka iyo maaliyadda hay-adda sodma cabdiraxmaan xabiib agaasimayaal ka tirsan wasaaradda gargaarka hirshabeelle iyo maamulka xaafadda hanti wadaag mas-uuliyiintan ayaa sheegay in xog uruurin iyo kurgelid ay ku yimaadeen kaamankan intii uu socday kormeerka dadka barakacyaasha ah ayaa si toosa uga cabanayay duruufaha ay haatan ku sugan yihiin waxayna codsadeen gurmad deg deg ah annagana waxaan jecelnahay in aan gargaar noola fidiyo oo bila'aadinimo waxaan rabnaa hooy waxaan rabnaa cunno waxaan rabnaa iskuul oo oo ilmaha yarka noo dhigta dhibaataa soo kacsi beerleyans ka ahay hoola ma qaban lugtaana labaatan iyo jajab aan saan ka ahay labaatan jajab aan saan ka ahay marka ilmaheena gabdhale ahaayane gabdhihiin makooman wax lagoosata isaas iska ahay dhibaato iska hayso oo ku dhexnoon waay lacagta waa lii haystaa meeshaan dhuumashaal aan ku imaaday dhuumashaal aan ku imaaday toban iyo lix milyan aa loogu lahaade neefna ma qabi mana shaqaysan kari haddii lagu xidhan beertaa kafakanayso mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah la taliya sare ee gurmadka deg dega ah iyo soo kabashada sodma agaasimaha waaxda khataraha masiibooyinka wasaaradda gargaarka hirshabeelle maxamed seedow iyo guddoomiye cismaan oo ah guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag jowhar ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda waxa uu darnaa iyo waxay kusoo arkeen kaamunkii ay booqdeen waxaan marka hore ka mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran ay noo samaysay wasaaradda gargaarka oo aan marti u nahay ee u ahayn baryahanba annagoo hadafkeena koowaad oo meesha u imaanay oo ahaa shirkii madasha arrimaha gargaarka biniaadamnimada oo dhici doono tobanka bishaan magaalada jowhar ka dhici doono maadaama aan magaalada imaanane waxaa isla garanay inaan bal soo indhindheenno xaaladda dadka masaakiinta ah ama kaamulka ku nool ee degan deegaanka bal siday u nool yihiin si wax looga ogaado xaaladooda la ogaado inta aan soo marnay hadda ilaa saddex kaam ah kaamka ciiltire iyo niyo alaamin iyo rabbi suge saddexda kaamba waxaan kula kulannay xaalad adag oo u baahan in daryeel bini aadamnimo oo deg deg ah lala soo gaaro waxaa laga maarmaan ah in sida ugu dhaqsiyaha badan hadday tahay hay-adda maarinta musiibooyinka iyo hay-adaha la shaqeeyaba inay si dhowna ula socdaan si dhaqsiyana uga soo jawaabaan baahidooda sida aan filanayna waxay ahayd un mar haddii kaam intaan la eg iyo dad tabartaan leh ay meeshaan degan yihiin in mar horeba ay hay-adaha gargaara biniadamni ay soo gaaraan marka in hal sano iyo bar laba sano kaam degan cid u timid iyo cid maanta wax siinaysa aysan jirin waa waa waa culays waana wax u baahan in la iskala xisaabtamo marka mas-uuliyadda hay-adda saarana waxaa qayb ka ah inay arrimahan oo kale ay ka dhiidhiso wasaaradda gargaarkana waxaa laga rabaa iyadana hirshabeelle maadaama hay-ado badan oo islaamiya ama aan islaamiba ahayn oo caalamiya locola ay ka shaqeeyaan gobolka hay-adahaas inay kula xisaabtamaan dad laba sano meel degan oo hal sano iyo bar meel degan oo dhibaatooyin kala duwan oo abaar leh oo fatahaad leh oo colaad leh ka soo qaxay in cid soo daba kacda iyo cid maanta gacan ka geysata aanay jirin sax maaha marka arrintaasna in layska waraysto dabcan shirka tobanka bisha dhici doona laftirkeedana sida looga dhiidhin lahaa inay riboodka lagu soo daro looga dhiidhiyo dadkan aad arkaysaan waa dad ka soo barakacay colaadihii ka dhacay magaalada tuulooyinka tirsan magaalada jowhar iyo sidoo kale fatahaadihii ku dhuftay iyo abaartii elniino oo si daran u saameysay dadkaani sidoo kale waxay dadka inta badan sida u arkaya agaasimaheena ka sheeganayay in ay jirto baahi daran oo gargaar ah oo ay liidato sanadii u dambeeyey gargaarka soo gaari jiray iyo sanadkan gargaarka soo gaaraya in farq weyn oo u dhexeeyo farqigaasna waxaa waaye soomaaliya oo dhan uu saameeyey marka waxaan jeclaan lahayn dadka baahiya ay sheegteen oo aadka u darnaay oo hay-adda iyo wasaaraddaba ay qoreen in hay-adda sodba si si dib yar ayna u fiirin golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan yeeshay ansixiyeynaha hindu sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka ibraahim goodle ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhigan toddobaad kulankiisa laba iyo tobanaad waxaana shir guddoominayey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guntanka ama kooramka kulanka ee maanta waxa uu ku furmay boqol konton iyo lix xildhibaan waxaana xildhibaanadu uga horrayn ay aqrinta saddexaad marsiiyeen hindis sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka waxaana xildhibaanada cod u qaaday hindis sharciyeedkan haa ku oggolaatay boqol konton iyo afar xildhibaan sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo natiijada codaynta ku dhawaaqay kooramkaana marka hore wuxuu ahaa boqol konton iyo kow yuu ku furmay shan xildhibaana gadaal ka yimid wuxuuna ogaday boqol konton iyo lix qaabka loo odeeyey aamus hal xildhibaana aamusay diidi ma jirto boqol konton iyo afarna waa oggolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax sharcigii lacag bixinta aadaad u mahadsan tihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige iyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorshaynta iskaashiga caalamiga iyo la xisaabtanka eedaha dowladda golaha shacabka ayaa mudanayaasha golaha shacabku waxay uga mahad celiyeen ansixinta sharciyeedkan oo ay sheegeen in xilli wanaagsan uu ku soo aaday ansixintiisa muhiimuu u yahay horumarka dowladnimada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo xubnaha golaha shacabka sharafta leh oo nagu taageeray codsigii aan u soo gudbinnay ee hanaanka sharciga hanaanka xindiisa sharceedka hanaanka lacag bixinta qaranka oo runtii sidii uu sheegay guddoomiye ku-xigeenku wakhti badan aan gelinay iyo la tashiyo badan iyo la siiyey dalkana macno weyn u leh haddii uu hirgalo waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa guddoonka iyo golaha shacabka meelmarinta ay meel mariyeen sharci ama hindisa sharciyeed lafdhabar oo ah maaliyadda dalka oo runtii tacab iyo shaqo badan la soo geliyey waxaa kaloo jeclahay inaan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka runtii iyagana ku bogaadiyo kuna ammaano doorka ay ka qaateen dhammaystirka sharcigan iyo wakhtiga iyo tamarta ay geliyeen muddadii uu golaha yaalay
sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa akhrinta koowaad waxay marsiiyeen hindis sharciyeedka ka hortagga dembiyada kufsiga iyo anshaxumada kale oo ay soo diyaarisay wasaaradda qoyska iyo horumarinta uqulinsaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana wasiiru dowlaha wasaaraddaasi xildhibaan maxamed cusmaan naasiro oo xildhibaanada golaha shacabka la wadaagay qodobada hindis sharciyeedkan iyo muhiimadda uu dalka u leeyahay wasaaraddu waxay idin diyaarisay hintisharciyeed dembiyada kufsiga iyo anshaxumada kadib markii ay wada tashiyo baaxad leh la yeelatay wakiilada hay-adaha qaranka dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan sida culummada haweenka odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada dhallinyarada waxaana ka soo baxay kulummadii wadatashiya baahi loo qabo in la helo sharci u gaar ah lagu xakameeyo falalka kufsiga anshaxumada iyo xadgudubyada la xidhiira jinsiga si loo ilaaliyo nafta karaamada sharafta dadka nugul gaar ahaan haweenka gabdhaha carruurta iyo dadka aan awoodin iska difaaci karin faladembiyeedka noocaana islamarkaana ay dhibanayaasha u helaan cadaalad iyo garsoon hufan maadaama sida uu qabo xeer hoosaadka golaha shacabka hindis sharciyeedka marka uu marayo akhrinta koowaad aysan waxdooda ka furnayn sidaasi daraaddeed xildhibaano golaha ka tirsan ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta uqulinsaanka waxay weydiiyeen su'aalo koo kooban oo ku aadan mawaadiida guud ee sharciyeedkan inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka iyo shareecada islaamka gaar ahaan dastuurka iyo shareecada islaamka iyo sidoo kale saamayntiisa miisaanideed waxay weydiiyeen wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta uqulinsaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo dhankiisa ka jawaabayey su'aalaha xildhibaanada qaar ka mid ay weydiiyeen dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisharciyeedka sharciga wax kabeddelka la dagaalanka burcadbadada iyo kahortaga afgoobka ee sharci lambar soddon iyo lix ee soo baxay soddonkii bishii abriil sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray waxa uu ku dheeraaday muhiimadda uu dalka iyo dadka soomaaliyeedba u leeyahay hindis sharciyeedka ka hortagga dembiga kufsashada iyo anshaxumada kale waxaana uu sheegay in baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isagoo kaashanaya culimmada soomaaliyeed uu soo saari doono sharci xakamaynaya dhibaatooyinka iyo tacaddiga loo geysto haweenka soomaaliyeed in ummadda soomaaliyeed sharafteedii iyo diinteedii la ilaaliyo fawaaxishda la samaynahayo la mamnuuco la jaaziyo dadka tallaabo laga qaado qofkii dembigaas galana ciqaabteed inuu mutaysto dalka laga mamnuuco weeye waxaa loo jeeda horta sidaan inaan u fahnaa la rabaa marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ra-iisul wasaar ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa khudbad ka jeediyey kulan lagu xusiyey toban sano guuridii heshiiskii baaris kaasoo diradda lagu saaray la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo maalgelinta la xiriirta kulanka oo qayb ka ahaa shirka madaxda adduunka ee cop tirty kaas oo ka socda magaalada belem ee dalka brazil ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay ra-isul wasaar ku-xigeenku in soomaaliya ay hormuud u noqotay dadaalada isbeddelka cimilada iyadoo oo sanadkan gudbisay n d c three point zero oo ah mid heer caalami ah oo la jaan qaaday yoolka heshiiskii baaris mudane saalax ayaa xusay sidai ay ugu go-on tahay hirgelinta qorshaha maalgelinta n d c laba kun iyo shan iyo labaatanka ilaa iyo laba kun iyo soddonka si loo mideeyo xuduudda maalgashiga dowladda midka gaarka loo leeyahay iyo deeqaha caalamiga ah isaga oo ugu baaqay saaxiibada caalamka in ay ka taageeraan soomaaliya wax ka qabashada isbeddelka cimilada halkaad naga dhegeysanaysaana waa ra-idow jowhar markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu soo saaray amar lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdaasi taasoo la xiriirta eedeymaha xasuuqa ba-an ee ka dhanka ah ay u geysteen dadka ku noola khaza mas-uuliyiinta turkiga ayaa soo saaray soddon iyo todoba digniino oo lagu soo xirayo mas-uuliyiinta israa'iil oo lagu eeday inay xasuuq iyo dambiyo ka dhan ah bini-aadamnimada ay ka geysteen khaza sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska daacud oogaha istanbul oo aan daabicin liiska oo dhan dadka lagu magacaabay xasuus qorka waxaa ka mid ah dadka lagu qoray xasuus qorkaasi waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wasiirka difaaca ninka lagu magacaabo israel kats wasiirka amniga qaranka tamara bengever iyo talaha guud ee ciidanka generaal ail zamir qoraalkaasi kasoo baxa xafiiska daacad oogaha istanbul ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday isbedel saaxiibtinimo ee turkiga iyo falastiin oo turkiga ka dhisay marinka khaza oo israa'iil ay duqeysay bishii maarso israa'iil ayaa leeceysay waxa ay ugu yeertay dacayad been ah dhegeystayaal wixii dalka iyo dibadda caawna soo gaaray waana eegantaha cidduu warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku kuleynahay rooyada joor warka waxaa idin aqrinaya anugu cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray calayka bin calayka farsamadana whatsappka sidaas nabadgeliyo